Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga ka hadlaya xulashada guurka qofka inta uusan guursan ka hor iyo kuwa uu guurka ka soo burburay kaasi oo uu qoray Axmed Abshir Geedi oo ka mid ah mas'uuliyiinta guryasamo. Waxaa ka qayb galay bandhigga buuggan macallimiin, culamaa udiin, dhalinyaro, bahda wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Axmed Bashir Geedi oo ah qoraaga buugga ayaa u mahad celiyay cid walba oo ka qayb qaadatay diyaarinta iyo soo bandhigida buuggan.
buuggan xulashada guurka dhallinyarada meesha fadhisa hoolka oo kun qofood ka badan oo weliba dhallinyaradii wax baranaysa ah bilaashow idiin wada yahay wax lacaga maaha arrintaas arrintaas waxaa suurtageliyey oo ilaahay sabab uga dhigay jaamacadaheenna magaalada muqdisho oo buugga wax ka daabacay oon u mahad celinayo madaxdooda waxaan kaloo bishaaro idinkaga wadaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa isagana laba boqoloo buug wuxuu u hibeeyey dhallinyarada halkan fadhisa wasiir faaraxna guryasam oo dhan ayuu howlaheeda tun ka saartay insha allahu tacaala garab iyo gaashaanuu noo yahay Qaar ka mid ah culimaadudiinka bahda waxbarashada oo ka qayb galay munaasabaddan ayaa bogaadiyey bandhigga buuggan.
warkaas ku saabsan buugga iyo magaciisaba intaan gudaha la gelinba waxa uu ku saabsan yahay waa wax qof walba uu jecel yahay maxaa yeelay eh, waa karaamada bini aadamka iyo xushmadda iyo maamuuska ilaahay uu inagu karaameeyey oo uu yidhi walaqad karramnaa bani aadama nooca karaamaynta waxaa ka mid ah habka guurka uu ku dhacaayo oo buugga loo allifaayo iyo doorashada iyo sida diinteennu ay u sheegtay oo ah waxaa la isku doorto labada dhinacba in diin iyo akhlaaq ayaa bays iyo sal looga dhigay oo gabadhana waa tii la yidhi fadfar bidaati diini taribad yadaag mid ahlu diina ku guulayso wiilkan waa kii la yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh labada waxaad arkaysa marka inay saasay tahay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo alustaad axmed abshir geedi waraaga buugga iyo guryasamo sida ay isugu xilqaamaan mar kasta inay dhaqanka wanaagsan ay fidiyaan dhallinyaradana ay si wanaagsan u towjiihiyaan guurku waa qayb ka mida nolosha waxaan ka hadlaynaa markaa nolosha inay noqoto mid isu- mid isu dheelitira qayb ka mida marxalad ka mida mar- maraaxisha ayaa guurku yimaadaa midda ka horraysa waxaa ka mid a qofku inuu yeesho shakhsiyad wanaagsan waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa horta awalan eh, ustaadka ustaad axmed axmed abshir geedi buuggan wax badan oo qiimo badan oo aan rajaynaya inuu anfici doono dhallinyaradeenna uu ku soo aruuriyey intaa kadib waxaan haddana hambalya leeyahay eh, sida qiimaha leh ee rag iyo dumarba aad uga soo qayb gasheen dhallinyaradiinna qiimaha badan Buuggan ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyarada hadda guursanayo iyo kuwa horey u soo guursaday oo guurkoodii ka soo burburay isla markaana hadda doonaya inay guursadaan.